بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى وحن نكبر من درسها كتاب الجنائز الجنائز وحوي وجمع جنازة أما جنازة labadaba bilfatxi waalkasri waxaa lagu idlaaqaa laba arrimood maydka waa la yidhaahdaa oo janaaza waa la dhahaa sariirta lagu qaado naxshiga lagu qaadana waa la yidhaahdaa labadaba waa loo jeedaa marka hadda halkan axkaamta maydka ayaa laga hadlayaa ee sariirta lagu qaado iyo laga hadli maye waxaa laga hadlayaa axkaamta maydku uu leeyahay axkaam badan buuna leeyahay maydku oo waxa weye qofku markuu dhinto axkaam baa ku taxalluqda oo ay ka mid tahay in waxa weeye la dhaqo in la kafno in waxa weeye lagu tukado in markaa la xabaalo oo waxa weeye sidaas lagu aaso ayaa waxa weeye ka mida amaa xuquuqda maaliga ah oo waxa weye la xiriiraysa sida dayn in laga bixiyo iyo waxa weye maaragtay maalkiisii iyo sida loo dhaxlay waxay ku imaanaysaa baab ulfaraa'id iyo wasaaya iyo baabkaas wey ee hadda waxaa laga hadlayaa qaabka loo dhaqayo oo loogu tukanayo oo waxa weye loo xabaalayo ayaa laga hadlaya inta laakiin aan la gaarin qofkii muslimkaa dhimashadiisa haddii uu xanuunsado xaq wuxuu ugu leeyahay dadka muslimiinta ah inay soo booqdaan ciyaadatulmariid loo duceeyo waxa weeye la sabirsiiyo ayuu xaq waxa weeye u leeyahay haddii la arko in waxa weeye waktigiisii geeridii uu soo galay waxaa habboon in waxa weeye isagana lagu booriyo isna uu ku dadaalo xusnu danni ilaahay inuu maaragtay wanaag ka malaysto oo nabiga calayhi salaatu salaam wiil yar buu u yimi dhimanaya markaasuu yidhi maxaad filanaysaa wuxuu yidhi ila rasuulka ilaahayow ilaahayna wanaag baan ka rajaynayaa dunuubtaydiina waan ka cabsanaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi xilligaan oo kale mawqifkaan oo kale qofkay labadaa kusoo kulanto ilaahay wixii uu rajaynayana waa siiyaa wuxuu ka cabsanayeyna waa ka magangeli waa ka nabadgeliyaa marka sidaa daraaddeed buu nebigu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billah isagoo danniga ilaahay u wanaajinaya maahee mar kale ha dhimanina ay macnaha xusnu danni mar walba la imow taasaa la rabaa haddii marka qofkii naftii ay ka dhacdo inta ayna naftu ka dhicin haddii la arko inay waxa weye naftii kasii socoto oo xaalkii uu adkaado waxaa la xusuusinayaa inuu mar walba waxa weeye shahaadada ku dhawaaqo oo kelimatu tawxiid ay noqoto aakhir wuxuu adduunka kaga baxayo leannahu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna qofkii ay noqoto kelimatu tawxiid ereyga ugu dambeeya oo adduunka uu kaga baxo jannada ayuu gelayaa macnaha ama markaasuu horay ka gelayaa oo naar ma taabanayso amase waxa weeye aakhirkiisa ahlu janno unbuu noqonayaayo leannahu qof walba oo mu'mina oo kelimatu tawxiid ku dhintay aakhirkiisa janno unbuu ku dambaynayaa xataa haddii dunuubtiisii uu naar ku galo ilaahay naga badbaadiye kabacdi markaas haddii nafti ka dhacdo axkaam baa ka ratimaysa dadka la jooga waxaa laga rabaa inay waxa weeye iyaga laftigooda inayna qaylin oo sabraan way noo imaan doontaa oo la yimaadaan axkaamta sharciga isagiina ay waxa weeye indhaha u laabaan oo qofku markuu dhimanayo indhihiisu kor bay eegaan oo waxa weeye waxay raacaan nafta indhaha loo laabayaa haddii kale hadhow lama soo celin karo hadduu muddo joogo waa la isku duduwayaa qofkii waa la asturayaa kabacdi markaa waxaa loo diyaar garoobayaa sidii aaskiisa iyo hawshiisa marka ugu horreysa markaa waa la dhaqayaa waa la kafnayaa kabacdi markaa waxaa habboon intaan la xabaalin haddii dayn lagu leeyahay in laga bixiyo xoolihiis isagu uu lahaabaa laga diyaarinayaa qofka oo tajhiizu lmayit maalkiisii bay waajib ku noqonaysaa oo haddii ummadda kale ay sameeyaanna laa xaraj laakiin maalkiisii ayaa laga diyaarinayaa oo kafantiisa iyo waxa weeye aaskiisa iyo wixii kharashoo ku baxa waxa weeye halkaas ayay raacaysaa wixii kabacdi maalkiisa soo haraa ayaa markaa dadkii dhaxli lahaa iyo wixii dayn lagu lahaa marka daynta iyo dhaxalka iyo kulle waxaa ka horeeya in horta la kafno oo la xabaalo oo waxa weeye la diyaariyo isagii horta la aasa ayaa ka horeysa kabacdi markaas markii la kafno markii loo qubeeyo oo la kafno waana loo imaanaysaa qaabka loo kafnayo kulli waa lagu tukanayaa markaa salaada marka salaatuljanaaza la yidhaahdo khulaasadeeda waxa weeye waa ragcadki waxa weeye male sujuud male oo rukuuc male waa taagni keliya waa la xidhanayaa maydka ayaa horey la dhigaya qiblada waxa weye dadkiina safaf bay gelayaan waa la safanaya ilaa afar sad afar saf ama saddex saf in laga dhigaa wanaagsan sidaanu arki doono oo nebiguba uu ka dhigay kabacdi markaas ayaa lagu tukanaya allahu akbar baa laleeyahay takbiirta ugu horeysa marka la xirto faatixada la akrinaya haddana allahu akbar baa laleeyahay takbiirta labaad markii la xirtana salaatu librahimiya oo nabiga lagu saliyaya calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa moxamed wacala ali moxamed salaatu librahimiya macruufka ah bacda tashahudka la akriyo kabacdina markaas allahu akbar baa la odhanayaa takbiirta saddexaad meydkaa loo ducaynaya ilaahay loo baryayaa haddana allahu akbar baa laleeyahay takbiirta afraad dadka muslimiinta o dhan baa loo ducaynaya waana la salaamo naqsanayaa oo waxa weeye salaantii ayaa lala imaanaya sidaas weye sida saxiixa waxaana aad iyo aad u faahfaahiyey oo axkaamuljana-is oo dhan si fiican waadix uga dhigay sheekh alalbani raximah allahu tacaala kitaabkiisa la yihahdo axkaamu ljana-is oo qayimkaa oo waxa weye aan waxbaba ka tegin kulli halkaa isugu keenay marka axaadiidta ayaynu akriyeynaa iyo qaabka ay waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam uga sugnaatay inta waxa weeye dadkii la xabaalayay iyo qaabku nabigu u xabaalay iyo waxa weye maaragtay sida loogu tukaday kulli waxaynu arkaynaa axaadiisa nabiga calayhi salaatu wassalaam baabka koowaad waxa weeye baabu baabun fi salaati salaada lagu tukanayo cala alghaa'ibi cala alghaa'ib waa qofkii meeshaas lagu tukanayo aan ku dhiman ghaa'ib waa wax maqan marka meesha lagu tukanayo salaatuljanaaza kuma uu dhimane meel kaleu ku dhintay markaasaa magaaladan oona ku dhiman ayaa lagu tukanayaa haddii waynu arki doonaa axkaamteeda wa cala alqabri qofkii oo la xabaalay oo qabrigii lagu aasayna in waxa weye inta qabriga dushiisii la tago lagu tukanayo taasi marka waxay ka duwan tahay xadiidka inoo imaanayaan ku sharaxaynaaye waxay ka duwan tahay in qabuuraha dhexdooda salaad lala aado laakiin qofkii haddii la xabaalay oo godkii la geliyey oo la aasay waa lagu dul tukan karaa salaatuljanaaza waynu arkayna alxadiid athani walkhamsuun bacda almia xadiidka boqol iyo konton iyo labo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi naca annabiyu sala allahu alayhi waali wasalam annajaashiy annajaashiya fi lyawmi aladi maata fiihi fi lyawmi aladi maata fiihi wakharaja bihim ila almusallaa fasafa bihim wuu safay fasafa bihim markaasuu waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam wa kabara arbacan xadiidkan abu hureyra waxau leeyahay naca nacyiga waxa weeye waa aliclaam in la ogeysiiyo wey nacyiga waxaa la yidhahdaa in la ogeysiiyo dadkii macnaha loo jeedo waxa weeye waa alakhbaar in la ogeysiiyo alikhbaar bilmowt ayaa la yidhahdaa nacyiga marka midna waa xaaraam oo nebigu waa nahiyey midna waa bannaan yahay nacyiga aan la ogolayn oo shirkiga waxa weye wixii jaahiligu ay samayn jireen markii qof dhinto ayaa qof faras fuuli jiray markaasuu qaylin jiray markaasuu masiibaa dhacday hebel baa dhintay xaafadaha kusoo wareegi jiray meel walba warkii la gaarsiin jiray loo baroor diiqi jiray taasoo kale ma bannaana oo xaaraam wey waa shirki weye waa nacyi ljaahiliya la yihahdaa laakiin nacyi banaan baa jiro waxa weeye waa iclaan in la ogeysiiyo dadkii war hebel baa dhintay kaalay aynu ku tukanay oo macnaha dadkii markaa meesha joogay oo ereyadaa joogay in loo sheego le war hebel baa dhintay aynu ku tukano oo diyaarino oo aynu xabaalno oo kaalaya ka qayb qaadana eh fa hada laa ba'sa bihi waa wax banaan wey ama waxyaalaha dadku maanta ay sameeyaan idaacadaha iyo internetyada iyo waxa weeye maaragtay b b c da iyo meel walba in laga sheego taasi waxaa laga yaabaa inay gasho nacyiga jaahiliga ah oo ma haboonaa sababtu waxa weeye ciddii markaas ehelka ahayd waa la gaarsiin karaa oo qaraabadiisii iyo dadkii qofku ka dhintay waa loo sheegi karaa laakiin in meel walba laga tago oo idaacadaha laga sheego wax haboon ma aha ama telefishinada imeelba laga sheego marka naca ay wuu u sheegay saxaabadu u sheegay nabiga calayhi salaatu wassalaam annajaashiy naca anabiyu sal l slam annajaashiy fi lyawm aladi maata annajaashi waxau ahaa waa ninkii ay saxaabadu ugu tageen ardulxabasha oo soo dhoweeyey oo nin muslima oo waxa weye nasaaraba ahaa asalkiisii oo waxa weye maaragtay halkaas ayuu joogay marka saxaabadii markii maka lagu dhibay waatay halkaas ay aadeen oo waxa weeye ay u tageen oo uu soo dhoweeyey ardulxabasha ayuu ku soo dhoweeyey magiciisana waxaa la yidhi waxaa la oran jiray asxama ayaa la oran jiray waxauna dhintay bishii rajab sanadku markuu ahaa sanata tiscin waxa weye ayuu dhintay radia allahu canhu marka nebiga calayhi salaatu salaam ayaa saxaabadii u sheegay isagu ardulxabashuu ku dhintay oo ninkan waa islaamay boqor buu ahaa meesha haystay saxaabadiibu soo dhoweeyey waa markii saxaabada ay u yimaadeen jacfar ibn abi taalib iyo raggiisii waatuu soo dhoweeyey oo quraysh ka diiday inuu laaluush ka qaato oo yihi dhulkayga nabadgelyo ku jooga waka markii jacfar uu ku dul akriyey fii suurati maryamna waatuu iska booyey oo yihi wallahi qur-aankaani xaq weeye waa kii nabiyullaahi ciisa oo waxa weeye muusa lagu soo dejiyey oo kale waxa weye xaq wey marka wuu islaamay oo nin muslima buu ahaa oo waa islaamay laakiin nebiga ma arag oo meeshiisii ayuu joogay oo boqor buu ahaa boqor caadilu ahaaban marka fi lyawmi aladi maata fiihi markuu ku dhintay ardulxabasha ayaa ilaahay u waxyooday oo nebiga u sheegay oo waxa weeye inuu halkaa ku dhintay ninkaas muuminka markaas saxaabada u sheegay nebigu wuxuu yidhi walaalkiin saalixa ayaa halkaa ku dhintay ina kiciya aynu salaad ku tukane leanna halkaa muslimiin ku tukanaysa ma joogin oo dadki dadkiisii ardulxabasha joogay ma aynan islaamin wa kharaja bihim ay asaxaaba saxaabadii buu nebigu la soo baxay oo soo kaceeyey ila almusallaa ay ilaa musalla alciid janaasada asalkeeda waxa weeye in banaanka lagu tukado musallaha ciidda ma aha in masaajidka lagu tukado ilaa dan inay keento roob iyo wax lamida ama waxa weeye la waayo meel banaan mooye asalkeeda banaanka in lagu tukado ayaa habboon oo dadku si halkaas u soo baxaan musallihii ciidda lagu tukan jiray marka iyo janaasada ayuu nebigu saxaabadii u soo kaxeeyey fa safa bihim waa safay marka oo waxa weye saddex saf iyo ayuu ka dhigay sida xadiidkan jaabir oo soo socda inuu imaan doonaa wa kabbara arbacan afar ayuu ku takbiirsaday way dhacday bacda saxaaba inay ka badiyeen afar oo waxa weye cali bn abi aalib iyo rag uu ka badiye oo yihi shahida badran iyo waa bedri iyo laakiin sida haalibka ah waa afar in la takbiirsado sidaa aynu soo sheegnay takbiirta ugu horreysa faatixada la akrinaya takbiirta labaadna salaatu librahimiya takbiirta saddexaadna waxaa loo ducaynayaa meydka takbiirta afraadna muslimiinta o dhan baa loo ducaynaya waana la salaamo naqsanay xadiidkan kalena aanu ku sharaxno alxadiid athalith walkhamsuun bacda almia boqol iyo konton iyo saddex xadiidka can jaabir radia allahu canhu jaabir ibni cabdillaahi weye radia allahu canhu waxa uu yihi ana nabiya sala allahu alay wasalam sallaa cala annajaashiy isla isla qisada lafteediibuu ka hadlayaa nabiga calayhi salaatu salaam sallaa waa ku tukaday ay salaadii janaasada cala najaashiy ninkaas ee ku dhintay ardilxabasha oo waxa weeye mu'minka ahaa ayuu ku tukaday oo salaatu lghaa'ib baa la yidhaahdaa fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi jaabir raggii la tukadaan ka mid ahaa fi safi athaani aw athalit safka labaad baan ku jiray ama kan saddexaad waa shaki weyn marka kollay dadkii ku tukadaan ka mid ahaa safka hore kuma aanan jirin laakiin ama safka labaad baan ku jiray ama kan saddexaad halkaa marka wuxuu inoo caddeeyey xadiidkan iyo xadiidka ka horreeyeyba baabka shiiku uu yidhi assalaatu cala alghaa'ib intaa hore buu sharaxaya oo labadan xadiid waxay daliil u yihiin qof meel kale ku dhintay in lagu tukan karo laakiin waxaa jira culimadu khilaaf baa ku jira oo waa laisku khilaafay oo waxay dhaheen asalaatu cala alghaa'ib waa laisku khilaafay fadahaba abu xaniifa iyo maalik iyo waxay ku tageen inayna mashruuc ahayn oo arrintaas aynan maaragtay aan la samaynaynin ayay ku tageen axaadiitanna waxay yidhaahdeen waa khaasa binnabiy sala la sl nebigay arrintaani khaas u ahayd bay dheheen oo waxay yidhahdeen dadku ma samaynayaan oo markaa waa arrin khaas oo nebiga gaar ku ahayd bay dheheen laakin daliil bay u baahan taha khusuusiyadaas wadahaba shaaficiy imaamu shaafici wadalika huwa almashhuur cinda asxaabi imaami axmed ee xanaabilada agtoodana saasaa mashhuura annahaa mashruuca inay mashruuc tahay lihadi alaxaadiid leanna nebigu ma dhihin anay khaas igu tahay cid kale ha ku samaynina arrintaa marka inay bannaan tahay ayaa xadiidta laga qaatay khusuusiyadaa ay sheegeenna waxay u baahan tahay daliil daliilna looma hayo sidaa daraaddeed marka way bannaan tahay laakiin culamada qaar baa sida sheikh islam ibnu taymiya iyo waxay yidhaahdeen way kala saareen oo labadan qowl oo qowlo yiri way bannaan tahay qowlo yiri ma bannaana ayay iyagu dhexda dhexdhexaysteen oo waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdo qofka ay sugnaato inuu meesha uu ku dhintay inaan lagu tukan salaatuljanaaza ama se qaalibka loo badinayo inaan lagu tukan sida najaashigoo kale oo dhul gaalo ku dhex dhintay oo markaa wax muslimiinoo ku tukanaya aan la filaynin waxna way bannaan tahay sidoo haddii qofkii magaalo muslimiina ku dhintay oo dad muslimiina xabaaleen oo waxa weeye la filayo inay waxa weye maarata dadkii ku tukadeenna markaa waxay yidhahdeen mashruuc ma aha oo arrintaa laguma tukanayo sidaas ayay maaragtay ku tageen arrintaana imaamu axmed iyo waxa weeye ayaa laga wariyey sida ibnu qayim iyo rag badanna ku tageen qowlkaasaad marka waxaad moodaa inuu waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan yahay oo hadda haddii la yidhaahdo qof walba oo dhinto oo muslima salaatulghaa'ib baan ku tukanaynaa dee arrin maaragtay waa aad iyo aad bay u badan tahay aad bay udhib badanaysaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam raggii intaa waxa weeye muslimiinta oo meel walba ku dhimanayay ma dhihin nebigu salaatu alghaa'iba lagu tukado saxaabaduna ma samayn jirin laakiin haddii ay sida ninkan oo kale dhacdo ayaa markaasaas la samaynayaa wuxuu kaloo soo guuriyey sheekh islam ibnu taymiya uu kasoo guuriyey can imaami axmed inuu yidhi annahu qaala inuu yidhi idaa maata rajulun saalixun haddii qof saalixa uu dhinto sulliga caleyhi waa lagu tukanaya waxtaja wuxuuna daliishaday qisadan ayuu daliishaday calaa kulli xaal marka culammadu waxay qaarna rajixeen sidaa qaarna waxay ku tageen inay mutlaq tahay arrintu qaala ibn alqayim waxa uu yidhi asaxu alaqwaal altafsiil in la kala saaro oo la yidhaahdo haddii loo filayo inaan ninkaa lagu tukan oo dhul gaalow ku dhex dhintay oon la filaynin dad muslimiina inay ninkaas ku tukadeen waa lagu tukanaya ama ay sugnaataba inaan lagu tukan waa lagu tukanaya laakiin hadduu dad muslimiina xabaaleen oo lagu tukaday waxba lagu tukan mayo qowlkaas ayaa sawaabta ugu dhow laak iyo ama qowlkaas imaamu shaaficiya ku tageen inay bannaan tahay amaa qowlka yidhi ma bannaana waxa wey arrintaasi waa qowl aan daliil lahayn maxaynu ka qaadanaynaa markaa labadan xadiid kow mashruuciyatu asalaati cala almayit marka ugu horeysa qofka dhinta in salaada lagu tukanayo ayaa waxa weyaan ka qaadanaynaa waana shafaaca loo shafaaca qaadayo oo axaadiid kalea nebigu ku yidhi haddii qofka muslimkaa oo dhinta ilaa afartan qof ay ku tukadaan u shafaaca qaadaan waxa weeye ilaahay waa ka shafaaca aqbalaayo waa u dembi dhaafaa ha waka marka iyo in loo ducaynayo qofkaas ayaanu ka qaadanaynaa laba waxaynu ka qaadanaynaa mashruuciyat asalaati cala algaa'ib qof meel kale ku dhintay in lagu tukan karo iyadoo tafsiilkaas aynu sheegnay la marayo saddex waxaynu ka qaadanaynaa alsalaatu cala almayit fi lmusalla fi musalla alciid macnaha meesha ciidda nebiga way ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam inuu mar ku tukaday masaajidka oo way dhacday laakiin haalibku waxay ahayd in lagu tukado waxa weye maaragtay musallaha banaanka loo baxo afar waxaynu ka qaadanaynaa altakbiir fi salaati aljanaasa inay tahay arbaca macnaha afar inay tahay arbaca takbiiraat inay tahay ayaynu ka qaadanaynaa ma laga badin maayo oo waxa weye mana laga horta kamaba yara laakiin in laga badiyo bacda saxaaba waxa weye waa ka sugna sida sheikh albani uu ku keenay axkaam aljanais shan waxaynu ka qaadanaynaa fadiilatu katrat almusaliin dad badan hadday ku tukadaan qofka in fadli badan iyo wanaag laga qaaday laga helayo weliba saddex saf in loo qaybinayo dadka iyo wixii ka badan leanna nebigu saddex saf buu u qeybiyey sidaas daraaddeed ayaa xadiid kalena odhanaya oo sunanka iyo wariyeen man maata qofkii dhinta maa min mu'minin yamuutu qof mu'min oo dhimanaya ma jiro buu yidhi nebigu fa yusallaa calayhi ay ku tukadaan markaa waxa weeye dushiisa ummad ay ku tukato min almuslimiina muslimiina oo markaa gaaraya yablaquuna gaaraya waxa weeye an yakunuu waxa weye halaatat sufuuf saddex saf ay noqdaan ilaa gufira lahu waa loo dhaafa inkastoo xadiidkaas culummada ay daciifiyeen oo waxa weeye ayna shardigu ahayn inay saddex saf gaaraan oo sheikh albani iyo ay daciifinayaan sunan abi daawuud laakiin culummada qaar baa axaadiid kale baa jirta iyadana oo waxa weeye inay u shafaaca qaadayaan oo ilaahay ka shafaaca aqbalaayo in ayaa la rabaa weliba khaasatan deriska ugu wanaagsan oo axaadiid baa jirta caddaynaysa haddii qofku dhinto oo afar qof oo jiiraankiisa ah khayr uga markhaanti kacaan waxa weye ilaahay inuu ka aqbalayo oo odhanayo waan aqbalay markhaantigiinii wixii idan ogeynna waan u dhaafay waxaynu kaloo xadiidka ka qaadanaynaa nacyiga aynu sheegnay waxa weeye in sida uu yahay baa loogu dhaqmayaa nacyil jaahiliga waa la iska ilaalinaya waayo waxaa sugnaatay oo waxa weeye iyaakum waannacyi fa ina annacya camalu ljaahiliya laakin waa xadiis waxa weye isaguna daciifa laakin sida ay samaynayaan waa camalu jaahiliya waxyaalaha ay sameeyaan oo waxa weye maaragtay aad iyo aad khaladaadka oo ay samaynayaan waa nooc jaahiliya marka lama rabo in waxa weeye lagu daydo jaahiligii halkaa marka waxaynu uga gudubnay labada xadiid oo inoo caddeeyey salaatu algaa'ib alxadiid alraabic walkhamsuun bacda almi'a can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdillahi bni cabaas ilaahay ka raali noqday isaga iyo aabihibe ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka ilaahay sallaa waa ku tukaday wuxuu ku tukaday sallaa waa tukaday calaa qabrin qabri dushi buu ku tukaday bacdamaa dufina markii la xabaalay ka bacdi fakabbara calayhi arbacan afar jeer buu ku takbiirsaday oo waxa weeye sidii kii hore oo kale xadiidkanna qisuu lahaa oo waxa weeye waa xadiidkii macruufka ahaayo marna gabar baa lagu sheegaa marna nin waxa weeye gabar madow oo masaajidka xaaqi jidhay oo miskiin ahayd waxay masaajidka nadiifin jidhay nebiga oo nebigu ka warqabi jiray ayuu maalintii dambe waayey markaasuu yidhi aawey gabadhii almar'atul sawdaadaa la odhan jiray marka waxa weye gabar miskiinay ahayd markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahayow hamaynibay dhimatayoo inaan hurdada kaa kicineen kaaga turnayo waanu xabaalnay dullunii calaa qabrihabi qabrigeedii tusiya qabrigeedii baa la tusiyey markaasuu salaatuljanaaza ku dul tukaday oo wuxuu yidhi qubuurtaani mugdi weeye ilaahayna wuxuu ugu nuurinayaa oo wanaag ku siinayaa salaadayda iyo ducadayda ee haddii qof dhintay ogeysiiya waka marka waa la xabaalay oo waxa weeye gabadhaan habeeni bay xabaaleen markii saxaabadii waa gabadha inay dhimatay ayay iska xabaaleen gabadhi waa miskiine way xabaaleen marka marka wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas ana annabiya sala allahu alayh waali wasalam sallaa calaa qabrin qabriguu ku dul tukaday bacdamaa dufina markii la xabaalay kabacdi waa xalay xabaaleen ama habeyn hore maaha intii dambe ku tukay waka bacdamaa dufin fakabara calayhi waa ku takbiirsaday dushiisa isagoo dultaagay macnaha qabriga kuma istaagin lakin dee qabriga ayuu maaragtay dhinaciisa istaagay oo xagga markaa saas qiblada loogu tukaday fakabara calayhi arbacan qofkiina markaas afartaa takbiirood ayuu ku takbiirsaday masaladaani marka waxay ka duwan tahay in qabuuraha salaad lala aado oo nab ama qabriga xaggiisa loo tukado salaad lama ogola ee salaatuljanaaza weeye waxa laga hadlayo leanna imaamu muslim baa weriyey laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha nahyi baa ku soo arooray waana min asbaabi shirkiyo lama ogola waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka kow mashruuciyati asalaati cala alqabri qabriga dushiisa in janaasada lagu tukan karo ayaynu ka qaadanaynaa arrintaas marka dadka diiday laga eegaayo wax laga qaadanayo maadaama ay sunnuhii khilaafeen waxba macnaa male ee waxaa mar hadduu nebiga calayhi salatu salaam arrintan sameeyey oo uu saas sameeyey waa lagu dhaqmayaa sidoo kale waxaa kaloo imaamu albukhaari xataa wariyey mara biqabr biqabrin dufina leylan hameen la xabaalay faqaala waxa uu yidhi mataa dufina goormaa la xabaalay markaasay waxay yidhaahdeen albaarixa ayuu ayay yidhaahdeen markaasuu ku durtukaday ibnu qayim marka waxa uu yihi ruwiya can nabiy sala allahu alayh wali wasalam nabiga calayh salaam idaa kaana idaa faatatu asalaatu cala aljanaasa hadday janaasadu dhaafto sallaa cala alqabri haddii qofkii la xabaalo wuu ku tukan jiray qabriga dushiisa waxayna arrintaa ka dhac ku soo aroordhay bu yidhi ibnu qayim fii sittati awjuh macnaha ilaa lix xadiid oo wada sugan ayay waxa weye ku soo aroortay marka nebiga waa ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam mayd la xabaalay oo qabrigii lagu xabaalay inuu kabacdi markuu ogaaday inuu ku tukaday laakiin sida qaalibka waxay ahayd qofka markii nebiga loo soo sheego inuu dhintay inuu markaas intaan la xabaalin in lagu tukan jiray fi lmusalla laba waxaynu ka faahidaynaa ana asalaata cala alqabri qabriga salaada in lagu tukado macnaha waa mithla asalaati cala almayit bay la mid tahay waa in qofkii laa farqa wax u dhexeeya male haddii qofkii la xabaalay iyo hadduu banaanka yaallo salaadii waa isku mid wey saddex waxaynu ka faa'idaynaa maa kaana calayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam min araxmati siuu ummadda ugu naxariisanayo ara'fati waka wuxuu ka warqabaa xataa waxa weeye qofkii dhintay gabar miskiina oo waxa weye haminimo xataa dhimatay ayuu nebigu xataa uu tegay oo yidhi aaway xaggeebay qabatay naxariistiisa iyo wanaagga nebiga calayhi salaatu salaam ayaynu taana ka faa'iideynaa baabkaa marka waxaynu xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey in isagana qabriga lagu tukan karo marka baabkii hore uu sheikhu inoo baabeeyey oo ahaa asalaatu cala alqaa'ibi wa cala alqabri labadiiba adiladeedii waynu aragnay oo saddexdaa xadiid ayuu inoogu waadixi baabka labaad baabun fi lkafan waxa weeye kafantu waa marada qofka lagu kafnaayo oo lagu duuduubayo oo waxa markaa lagu xabaalayo alxadiid alkhamis walkhamsuun bacda almiya can caaishata radi allahu canha waa boqol konton iyo shan xadiidka ah waayo can caishata radi allahu canha caaisha waxaa laga wariyey ilaah ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahay kufina waxaa lagu kafnay fii hala fii halaathati aswaabin saddex maro ayaa lagu kafnay nebiga kafantii lagu kafnayba inoo sheegaysa waxay tihi fii thalaathati aswaabin yamaaniya yaman lagu sameeyey biidin cadcad saxuuliya marka saxuuliya laba macnoba waa lagu fasiraa marada aad u cad inay ahayd biidin saxuuliya ay maran aad iyo aad u cad oo waxaweye calaamad kale ayna ku jirin inay ahayd oo saxuuliyada laftigeeda laga wado aad inay u cadday amase meesha lagu sameeyey ay tahayoo meesha lagu sameeyey oo meel ku taalla markaa dee ardul yaman oo magaceeda loo nisbaynayo labadaba waa lagu fasiraa oo culummadu labadaba waa ku fasiraan laakiin macalshaahidku hadda waxa weye maradaas inay caddayd qaalat waxay tidhi laysa fiiha qamiisun walaa cimaama maradaa saddexdaa maro oo nebiga lagu kafnay laysa fiiha kuma jirin oo ka mid ma ahayn qamiisun qamiis kama mid ahayn maro la tolay oo qamiisa qamiis wixii la gashadoo dhan baa la yidhaahdaa walaa cimaama cimaamadna ma ahayn oo waxa weeye laguma darin cimaamadna ee saddex maro oo waxa weeye midna waa loo guntinayaa midna waa lawina midna waa lagu duuduubayaa saas weeye xadiidkaa marka waxaynu ka qaadanaynaa kafantii nabiga calayhi salatu salaam lagu kafnay inay saddex maro ahayd ayaynu ka qaadanaynaa laysa macaha qamiisun walaa cimaama una qamiis iyo cimaam midna ku jirin qaala alimaamu nawowi waxa uu yihi raximah llahu tacaala macnuhu waxa weeye lam yukafan laguma kafni nebiga qamiis iyo cimaamad midna ee waxaa lagu kafnay saddex maro oo aan ahayn oo waxa weeye aan tollayno ayaa lagu kafnay sidaas ayuu ku fasiray sida uu ku fasiray buuna yidhi fasarahu imaamu shaafici raximah llahu tacala saasuu ku fasiray laba waxaynu ka qaadanaynaa istixbaabu albayaad macnaha dharka cadcad oo weliba nadiifkaa aad iyo aad u wanaagsan oo axaadiis baaba sugnaato nabigu inuu yidhi dharka cadcad xirta oo waxa weeye maydkana ku kafna marka caddaanta ayaa fiican mara cadcad in lagu kafno saddex waxaynu ka qaadanaynaa xaaladdaas waa xaaladda ugu wanaagsan weeye leannahu nebiga calayhi salatu salaam saxaabadu waxay u doorteen xaalkii ugu fiicnaa qaabkii ugu fiicnaa ilaahayna ku ilhaamiyey marka saddex mara in lagu kafno ayaa ugu wanaagsan qofka afar waxaynu ka qaadanaynaa wa fiihi jawaazu ziyaada in la ziyaadin karo hal mara keliya laga ziyaadin karoon mara keliya lagu duuduubayna dadka qaar baa go-weyn ku duuduubo iska xabaala marka in laga ziyaadin karo oo waxa weye saddex mara laga dhigi karo ayaynu ka qaadanaynaa oo waxa weeye oo xadiidku inoo caddaynayaa waxaa marka faa'iide ah waxa weeye culummadu waxay yidhahdeen sida sunnaha ah waxa weeye ninka in saddexdaa mara lagu kafno amaa qofka dumarkaa shan baa looga dhigayaa bay dheheen ha walmar'atu fi khamsati aswaabin shan baa lagu kafnayaa ayay culummadu dheheen izaar hoos gunti baa loo samaynayaao marka hore waxay sameeyaan googalad camal bay inta u sameeyaan ayay hoos uga guntaan wa khimaar khimaarna way u sameeyaanoo timihii markii la xiray khimaar bay u xiraan dumarku iyo waxa weye iyada mara qamiisoo markaa la wada gelinaayo oo diric dheer ah oo kulli la wada gelinaayo iyo laba maro oo midna inta hore lagu duuduubaayo midna inta dambe lagu duuduubaayo marka waxa iyadoo dhan saa loogu wada duuduubayo waajibkuna waa jamiicu lbadan in la la asturo wa waajibku waxa weeye ama hal mara ha lagu asturo ama dhowr mara ha lagu astire seeda waajibku waxa weeye qofkan jirkiisa in la asturo weliba khaasatan qofkii hadduu dumar yahay in si fiican jirkeedoo dhan loo asturo weeye waka marka kafantuna waa noocaa xoolihiisaana qofka laga kafnayaa oo waxa weeye maaragtay loo kafanta xoolihiisa ayaa laga kafnaya haddii wax kale laga kafnana waa la heli karaa oo dadkii ay caawiyaan oo waxa weeye ummaddu waxa weeye ay maaragtay sameeyaanna laa xaraja wax dhibaataa ma leh baabka saddexaad halkaa baabkaana waxaynu ku garannay kafantii baabka saddexaad waxa weeye baabu fii sifati taksiili lmayit qaabka meydka loo dhaqaayo marka oo kafanta waxaa ka horeeya waxa weye maaragtay dhaqitaanka ayaa ka horeeya marka qaabka loo dhaqaayo oo waxa weeye taksiil lmayit wa tashyiic waxa weye watash ha wa tashyiic aljanaaza anaa qaabka horta qofka loo dhaqaayo oo loo diyaarinaayo waxa weeye janaazadii alxadiid aلthalis walkhamsuun bacd almiya waa boqol konton iyo lix xadiidka waxay waxa yihi sheikoo laga wariyey can uma cadiya uma cadiyat alansaariya radi allahu canha awaynoo soo hormartay axaadiis badan bayna leedahay musaydaana magaceeda la yidhaahdaa qaarad waxay tidhi dakala calayna dakala wuu noo soo galay calaynaa dusheena ayaa waxa noo soo galay maanaa dakala calaynaa wuu noo soo galay wa manaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebiga ayaa noo soo galay xiina tuwufiyat waktigii xiina waktigii tuwufiyat la oofsaday oo ay dhimatay waxa weeye bintow gabadhiisii zaynab gabadhiisii zaynab markay dhimatay ayuu nebigu noo yimi dumar bay ahaayeen gabadhay diyaarinayeen gurigii ay ku diyaarinayeen baa nebigu ugu yimi oo usoo galay fa qaala waxa uu ku yidhi markaa waxaad samaysaan dardaarankan uu siiyey igsilniha dhaqa igsilnihaa dhaqa oo waxaad igsilnihaa dhaqa halaatan saddex jeer dhaqa aw khamsan ama shan aw akthara min daalika ama kaba badiyo in ra'aytunna haddii aad aragtaan daalika arrintaas haddaad is aragtaan inay maslaxad ugu jidho oo macnaha qofkii la nadiifiyaa la rabaa oo waxa weye najaasadii wix dhan laga nadiifiyo marka shan saddex dhaqa oo witri ka dhiga haddii saddex ay ku nadiifo qofkii bas saddex baa ku filan haddii kale shan ka dhigo oo witri ka dhiga oo witrigaa wanaagsan ama ka badiya riwaayadda dambe oo soo socotaa odhanaysa aw sabcan ama kaba badiyo haddii laakiin aada aragtaan weeye ilaa ay nadiif qofkii noqdo waa la dhaqayaa laakiin witri baa loogu dambaysiinaya waa marka loo qubeynayo in ra-aytuna min dalika haddaad arrintaas aragtaan saa sameeya oo maxaad ku dhaqdaan bimaa-in biyo wa sidrin iyo god sidrigu waa geedka lagu dhaqo oo saabuunta iyo looga dhigo carafna waa leeya waa wanaagsan yahay waana geedka gogta la yidhaahdo soomaaliduna ay isticmaalaan wajcalna waxa aad ka yeeshaan oo aad samaysaan fi fi laakhira macnaha kan ugu dambeeya qubayska ugu dambeeya fi laakhirati kaafuuran kaafuurku waa nuuc lagu carfinayo oo waxa weeye dhiibka ka mid ah oo kaafuur la yidhaahdo oo waxa weeye marka jirka carafna waa u yeelaa wuuna adkeeyaa jirko jirkii adayg buu ka dhigaa oo wanaajiyaa waxa yihi marka fi laakhirati kaafuuran aw shay-an min kaafuur ama wax kaafuur ka mid ah oo dhiiba ku sameeya waabaalka meydkaba hadda loo isticmaalo oo aada wanaagsan fa idaa faraqtunna haddii aad dhammaysaan oo aad diyaarisaan fa aadinnani isoo ogeysiiye fa aadinnani isoo ogeysiiyo arrintaa waxa weeye isoo ogeysiiyo iisoo sheega markii aad dhammaysaan falamaa faraqnaa bay tiri marka umacadiya markii aanu dhammaynay oo aanu diyaarinay aadannaahu waanu ogeysiinay oo nebigaan u sheegnay calayhi salaatu wassalaam fa acطaanaa waxa uuna siiyey xiqwahu hoos guntigiisii xiqwiga ama waana la kordhigaayo xaqwana waa la yidhahdaa iyo xiqwa labadaba waa alizaar marada hoos laga xirto hoos guntiga hasa xiqwa meeshaa waxawey guntiga laga xirto marka hoos guntidiisii buu na siiyey waa barako iyo tabaruk nabiga calayhi salatu salaam buu u samaynayaa waxa uu na siiyey bay tiri waxa weeye xiqwahu maradiisii fa qaala waxa uu yidhi markaa ashcarniha waxa weeye ashcarniha macnaha la xiriiriya ha maradan ishcarnaha ay iyada xijiya ha ash ashcarnaha la xiriiriya ishcaarka waxaa la yidhahdaa ashcirnaha wey oo caynka loo hoos dhigo marka ishcaarka waxaa la yidhahdaa marada qofku hoos ka xirto marada uu kor ka qaatona disaar baa la yidhaahdaa marka ishcaarku waxa weeye waa marada qofka ugu hooseysa oo jirkiisa la xidhiidha marka iyada ugu hormariyo horta marka hore iyada ku duuduuba kabacdina kafna markaa marka ashcirnahaa iyaahu iyada xijiya yacni izaarahu ayuu ujeedaa maradian aan idin siiye go-aygaan aan guntanaa iyada ugu hormariyo ku duuduuba marka hore ku kafna kabacdina korka ka mariya maryi kale wa fii riwaayati waxay ahayd aw sabcan ama toddoba ka dhiga haddii aad aragtaan qaala waa qaala waxa uu yidhi almusanif waxa waxa uu yidhi ha maya wa qaala waxa uu yidhi sidoo kale macnaha ay ahayd xadiidka qeyb ka mid a ibda'na ka bilaaba bimayaaminahaa midigan midigyada ka bilaaba markaad dhaqaysaan xubin walba oo midigta ah hormariya wa mawaadic lwudu iyo meelaha weesada ay ka weysaysan jirtay oo minhaa macnaha waxa weye sida sunnaha qofka marka loo qubaynayo marka hore waa loo istijaynayaa waa loo weesaysaynayaa weese kaamila kabacdi baa qubayskii lagu bilaabayaa dhinaca midigta haddana dhinaca bidixda saasaa loo dhammaystirayaa oo loogu diyaarinaya qaalat waxay tihi macdiya wa anahu macdiyata qaalat waxay tihi wajacalnaa waxaanu ka yeelnay ra'sahaa ay shacra ra'sihaa weye timaheedii ra'siga hadda timaha laga wadaa timaheedii waxaanu ka yeelnay halaathata quruunin saddex qaybood baanu u xirnay macnaha timaha dumarka ayaa qaybna horey baa loo xiraa waxa weeye markaa labada geesna loo xiraa oo waxa weye timihii ayaanu timo dheer qofkii markuu leeyahay ayaan saddex qaybood u qaybinayo aanu saddex qarni inta ka dhignay gees ayaanu gadaal u sii daynay oo waxa weye markaas khimaarkii loogu xirayaa saas ayay waxa weeye tiri halkaa marka xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa qaabkii loo kafnay qofkii oo qaabkii loo dhaqay oo dhaqitaankii ayuu inoo caddaynayaa xadiidkani oo waxa weeye qaabkii qofka loo dhaqeeyey iyo sida waxa weeye maaragtay loogu dadaalayo in qofkan loo nadiifiyo ayuu caddaynayaa marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan wujuubu qusl lmayit horta meydka in la dhaqaayo rag iyo dumarba in la dhaqaayo ayaynu ka qaadanaynaa oo qofka muslimkaa in la dhaqaayo waana fardu kifaaya dhaqitaankan iyo janaazada iyo axkaamul janaaza oo dhan waa fardu kifaaya haddii qayb sameeyaan intii kale dembigaa ka dhacaya laba waxaynu ka qaadanaynaa ana almar'a qofka dumarka ah inay dhaqayaan dumar inay dhaqayaan laakiin waxaa laga soo reebaayo jaa-isa naagtu ninkeeda waa dhaqi kartaa ninkuna naagtiisa waa dhaqi karaa addoontuna waa dhaqi kartaa sayidkeeda isna waa dhaqi karaa leanna marku horeba cawradooda waa isku banaanayd wa ilaa wixii ka soo haray waxa weeye dumarkuna dumarkay dhaqayaan ragguna raggay dhaqayaan saddex waxaanu ka qaadanaynaa an yakuuna bitalaathati ghasalaatin saddex jeer in la dhaqo ugu yaraan haddana waxa weeye haddii laga badiyo waa la heli karaa oo ay duruufi keento hadduuna marka ku filaanin fain lam yakta hadduuna ku filaanin fa khamsun shan baa laga dhigin hadduuna ku filaan toddobaa laga dhigin hadduuna ku filaan sagaal baa laga dhigin saasaa loogu wadayaa oo waxa weeye loogu dadaalayaa waay leanna nebigu wuxuu yidhi in ra'aytuna dalika haddii aad aragtaan inay macnaha loo baahan yahay haddii marka saddex ku filaato looma baahna in lasii badiyo ama waxa weye afar ku filaato meeshaasaa la iska daynaa markaa khalaas marka saas ayaa loo diyaarinayaa oo loogu dadaalayaa haddii wax ka soo baxaan iyo baa dhici karta afar waxaynu ka qaadanaynaa in waxa weeye qofku aada iyo aada loogu dadaalo khasalaadkan witri in lagu joojiyo macnaha aakhirka marka ugu dambeeya witri in laga dhigo intaa doontay dhaqo waxa way ku dadaal laakiin horta bal witri ugu dambaysi leanna witrigu aada buu shareecadu u jeceshahay ina allaha witrun yuxibu lwitra ilaahay waa keli keli buuna jecelyaa marka witri baa laga dhigaayo meelo badan bay ku soo aroortay in lagu dadaalo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa marka ugu in lagu dhaqo qofka bimaa-in wa sidrin gob iyo biyo in lagu dhaqo oo waxyaalahan hadda maanta haddii sidrigii la waayo waxyaalaha saabuunta iyo qofka nadiifinayo iyo shaambe waxaa in lagu nadiifiyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa aakhirka ugu dambeeya in dhiib lagu darayo oo waxa weye kaafuurku waa nooc carabta ka mid a ayaa lagu darayaa oo waxa weye markaas loogu dambaysiinaya wuxuuna ahaanayaa dhiibkaasi mid marka ugu dambeeya kaafuurka ugu fiican haddii la waayona wixii kale oo markaa booskiisa geli kara waxaynu kaloo ka qaadanaynaa toddobo in laga bilaabayo bigasli acdaa ashariifa xubnaha wanaagsan oo ah midiga midig midigta ayaa laga bilaabayaa mawaadic lwuduuqi baa laga bilaabayaa qofka waa loo weysaysaynaya waxaynu ka qaadanaynaa sideed gabadha dumarka qofka dumarka timaheedii hadday timo dheer lahayd saddex qaybood baa loo xirayaa markaasaa gadaal loo rogayaa oo waxaweye saa loogu dadaalayaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa atabaruk biaathaari nabiy sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam aathaartiisii iyo dharkiisii ayaa la barakaysan jiray laakiin arrintaasi nebiga ayay khaas ku ahayd ma banaana cid kale in la barakaysto waxaana arrintaas caddaynaya nebiga calayhi salaatu wassalaam isaga waxa weeye dharkiisa iyo waxa weeye jirkiisa iyo timihiisa iyo weesadiisa kulli waa la barakaysan jiray oo tabaruk bay ahayd laakiin cid kale lama ogola waa khusuusiyaadkii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaana u daliila saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxa weeye kulligood say u dhammaayeen way ogaayeen abubakar inuu ugu fadli badnaa weligood ma ay barakaysan way ogaayeen cumar inuu ka fadli badnaa weligood ma ayan barakaysan nebiga ayay ku ekayd nebiga markuu dhintayna halkaa ayaa lagu joojiyey haddaba tabarukan atabaruku bikayrihi wuxuu noqonayaa min alguluwi in maaragtay guluwi qofki lagu sameeyo hadda arkaysaa sida waxa weeye oranaya weesadeeda hala cabo maxaa weesadeeda laga cabayaa ma nebigaa la mid tahay adigu calayhi salaatu wassalaam arrintaasi waa khada waxa weeye faaxisha inuu qofku heerkaas isgaarsiiyana ma aha inay dadku heerkaa gaarsiiyaanna ma aha alxadiid asaabic walkhamsuun bacda almia boqol iyo konton iyo toddobo waxa yihi can cabdillahi ibni cabaas radi allahu canhuma qaala waxa uu yihi baynamaa rajulun wa xajat lwadaac baynamaa waqti rajulun nin raggii ka mida xajat lwadaac waaqifun uu taagan yahay bicarafa maalintii carafa la taagnaa id waqaca can raaxilatihi waxa uu ka soo dhacay neefkii geela ahaa oo uu saaraa markaasay ku istaagtay fawaqasathu way ku istaagtay oo qaala oo qaala waxa uu yihi fa awqasathu marka qasdiga waxaa la yihahdaa manaa intay ku istaagtay qoorta ka jebis oo waxaa fawaqasathu waxaa laga wadaa macnaha intuu ka soo dhacay ayay markaa qoorta kaga tumatay oo lugtii inta halkaas surka ah ka saadhay ilayaashii waa soconaysay bay qoortagu ka jabay waa dhintay marka ninkii oo waxa weye saasaa ku dhacday marka id waqaca can raaxilatii hashiisiibuu ka soo dhacay fawaqasathu aw qaala waxau yihi faawqasathu waa isku maani wey faqaala rasuulu llahi sal famaata marka waa dhintay ninkii faqaala rasuulu llahi sal sl rasuulka ilahi waxa uu yihi igsiruuhu dhaqa bimaa-in biyo wa sidrin iyo gob ku dhaqa wakafinuuhu kafna fii thawbayni labadiisii maro oo cadcadaayahu qaybaa lagu kafnayaa walaa tuxaniduuhu taxniidku waxa weye macnaha ha carfinina oo waxa weeye taxniid ha ku samayna waxyaalahan caraf carafta iyo lagu sameeyo oo waxa weeye waa in dhiib iyo inta la isku dardaro markaa waxa weye markaa qofkii la marmariya la yihahdaa taxniidka marka walaa tuxaniduuhu ha u dhoweynina walaa tukhamiruu leanna markii hore qofkaan xaajibu ahaayo waa xajiyayey carabta inuu ismarmariyana lama ogolayn markuu muxrim ahaa oo muxramkii carab looma ogola xukumkiibuu weli qaadanaya walaa tukhamiruu ra'sahu walaa tukhamiruu ha daboolinina ra'sahu madaxiisa ha daboolinina oo qofka xaajigaa inuu madaxiisa daboolo oo wejigiisa awdo madaxiisa daboolo waa tii koofiyadda iyo kulli loo diidayey lama ogola fa inahu sababtu maxay tahay fa inahu isagu yubcatu waa lasoo saarayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha mulabbiyan isagoo talbiyeysanaya oo sidii uu u taagnaa carafo labeyk allahuma labeyk ugu hayay ayaa lagu soo saarayaa wa fii riwaayatin walaa tukhamiruu wajhahu wa ra'sahu madaxiisa iyo waxa weye wejigiisa midna ha daboolinina riwaayadaa imaamu muslim baa warinaya ee waxa weye bukhaari ma uu warin waay halkaa marka waxaa inooga caddaatay qaabka loo qofkii xaajiga ahaa oo dhintay oo xaajka ku dhintay qaala almusanif waxa uu yidhi alwaqsu waqsiga waxaa la yidhaahdaa kasru lcunuq qoorta inuu ka jabo qofku marka waqsigu waxa weeye inay inta qoorta kaga istaagtay markay qoorta kaga istaagtay le hashii way dheer tahay marka laga soo dhaco waxa weeye qoorta ay kaga istaagto qofkii waa dhintay marka saa daraadeed marka ayuu markaas sidaan qaabkan ayuu nebigu amray in loo xabaalo marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkana wujubu taksiiri lmayit qofka maydkaa horta in la dhaqayo sideeda oo waxa weye qofka maydkaa waajib wey in la dhaqo walow carafaha ku dhinta hadduu rabo waa la dhaqaya waana fardu kifaaya oo waxa weye haddii qaar dadkii sameeyaan intii kale waa ka dhacaya laba waxaynu ka qaadanaynaa jawaazu likhtisaali lilmuxrim qofka muxrimka ah hadduu nool yahay hadduu dhintayba in loo qub inuu qubaysan karo awarna kitaab alxajna waa inoogu imaanaysaa qofka muxrimka inuu qubaysan karo oo isagoo nool tanna isagoo dhintay waaba kan la dhaqayo saddex waxaynu ka qaadanaynaa in lagu dadaalayo si fiican loo nadiifinayo oo waxa weeye aada iyo aada loogu dadaalayo ayaynu ka qaadanaynaa laakiin isaga lama taxniidinayo oo waxa weeye caraf caraf iyo lama marinayo loo dhoweyn maayo afar waxaynu ka qaadanaynaa ana takyiira almaa'i bidahaaraat waxa weye laa yukriju lmaa can dahaarati macnaha can kowni daahiran mudahiran macnaha haddii hadda baalkan sidrigaa markii biyihii lagu daro midabkii iyo wixii uu bedelaya marka culummada biyaha markay ka hadlayaan saddex baa loo qaybiyaa daahirun mudahir iyo daahirun hayru mudahir markii waasada laga hadlayo iyo biyo nijaasa marka biyahani loonkoodii hadduu bedelmay laakiin midabkii waa bedelmay oo saabuun iyo abur iyo noqdeen qofkii waa loogu qubeynayaa oo way banaan tahay laakiin marka kale waasada kuma banaanayn oo waxa weye maaragtay taas ayuu ka hadlaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu taqdiyati ra'si almayit waxa almuxrim qofka muxrimkaa inaan madaxiisii la dabooleynin oo waxa weeye faraha laga qaadayo iyo wujubu lkafni in la kafnayo laakiin labadiisa maraa lagu kafnayaa oo loo deynayaa waxaynu ka qaadanaynaa qowluhu nabigu yihi fa inahu yubcathu mulabiyan maanaha maalinta qiyaama waxaa lasoo saaraya isagoo talbiyeysanaya oo camalkiisi saalixa wata culamadu waxay yihahdeen haddii qofku camal saalixa isagoo ku dhex jira uu ku dhinto camalkaas saalixa waa soconaya lama joojinaayo oo waa u soconayaa ayay yidhahdeen culammadu oo waxa weye camalkiisii ayaa u soconaya marka ajarkiisii baa u soconaya lanqitaaca oo ma joogsanaayo ha marka camalkan xajkaa la sheegay camalada kaloo saalixana waa la mid bay yidhahdeen culammadu oo waxa weeye haddii qofku uu camal saalixa isagoo wada uu ku dhinto wanaaggaas ayuu helayaa oo waxa weye aada iyo aada u wanaagsan waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu diib inay xaaraam tahay in la carfiyo qofka haddii uu dhintay muxramka iyo marka horeba haddii uu nool yaana inuusan isticmaalaynin oo kitaab alxaji inagu imaan doontaa wa ana almuxrim غayru mamnuucin min mubaasharati اlashyaa allatii laysa fiiha dhiibun qofka macnaha muxrimkaa inayna xaaraam ka ahayn inuu taaban karo oo waxa weeye uu jirkiisii taaban karo wixii aan markaas dhiib ahayn sida sidriga iyo waxa lamida oo aan maana sida saabuun iyo shaab wixii markaas waxa weye isticmaalaya wax macnaha inaysan lahayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sagaal jawaazu اlikhtisaari fi lkafan cala alizaari waalridaa qofkan muxrimkaa isagaa labadaa unbaa lagu kafnayaa oo loo deynayaa halkaa marka waxaynu ka garanaynaa inay banaan tahay oo waxa weeye qofka hal mara xataa lagu kafni karo waa banaan tahay laakiin sida ugu fiican waa in saddex mara iyo lagu kafno oo si fiican loo gaarsiiyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana man sharaca fi camalin saalixin qofkii camal wanaagsan bilaaba sida talab alcilmi iyo wanaag iyo dacwo iyo oo ku dhinta iyo jihaad iyo wix lamid a inaa camalkiisi saalixa ahaa uu u soconayo haddii uu saa ku dhinto ayaynu ka qaadanaynaa alxadiid athaamin walkhamsuun bacda almia can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal slam waxa u yihi nabiga alayh salatu salaam qaala asricuu biljanaasa dedejiya janaazada oo qofka waxa weeye maydkaa oo dhintay aasidiisa iyo janaasadiisa dedejiya qofka maydkaa haddii uu dhintay dedejiya janaasadiisii oo marka la orda ma aha macnaha loo jeeda ee waxa weeye israaca halkaan looma jeedo orodka ee waxaa loo jeedaa diyaariya oo durba qaada oo waxa weeye xabaala fa inahaa intaku saalixatan fa inahaa iyadu intaku haddii ay tahay saalixatan mid wanaagsan fa khayrun tuqadimuunaha khayr baad u dedejinaysaan ilayh macnaha khayr iyo janno iyo wanaag iyo naxariis baa loo dedejinaya durba xabaala wa in taku sidaa daalika hadday tahay mid xun oo mid saalixada ayna ahayn oo mid xun tahay fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar weeye aada qoortiina ka dejinaysaano ila qoortaa lagu qaadi jirayo meydka marka lasoo diyaariyo raggaa qaadi jirayo waxa weeye qoortaa lagu qaadi jiray sidaa daraaddeed markaa waa shar aada iska dejinaysaan ee waxa iska dedejiya xadiidkaana waxaynu ka qaadanaynaa istixbaab alisraac in lala degdego waxawy qofka maydkaa ee ma aha in qofka macnaha loo jeeda ma aha marka la siday in lala ordaya ma aha sida dadka qaarkood sameeyaan waa khada in lala rucreeyo iyo ma aha macnuhu waxa weeye qofkii diyaariya oo dedejiya oo durba xabaala taasaa laga wadaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa marka inay israacaasi waxaa lagu qeydayaa culummadu waxay yidhaahdeen hadi in la xaqiiqsado wey qofka inuu dhintay hadduu mowtu faja uu yahay oo qofkaani uu degdeg u dhintay oo lagu soo booday waa la sugayaa ilaa ay caddaato ama dhakhtar uu caddeeyo ama sheekadiisu ay caddaato laga dedejinaayo laakiin qofkii caadi u dhintay wey qofka saa loo dedejinayo oo waxa weeye lagu dadaalayo in la dedejiyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qaala sheikh islam ibn taymiya raxima allahu tacaala waxa uu yihi man kaana mudhiran bililislaam qofkii islaamnimo muujista oo waxa weeye caadi islaamnimadii ka muuqatay waxa weeye axkaamtaas aynu soo sheegnay oo dhan ayaa dushiisa ku dareereysa oo waxa weeye la odran maayo qofkaani muslim ma ahayn lama oranayo marka shaki iyo lama duwaayo waxa la qofkaasi qof muslim oo ahaa axkaamtii islaamka ayaana ku dareereysa oo waxa weeye saas ayaa loogu dadaalayaa oo lala imaanaya laakiin lama oranaayo in la yidhaahdo maaragtay shaki iyo inta la geliyo lamaga joojinaayo oo waxa weeye khada laguma samaynaayo halkaa marka ayaan ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala welina qeyb ayaa sii dhiman axkaamu aljanaa-is oo aynu casharka dambe ku keeni doono insha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam billahi tawfiiq